Machadka Bunda waxa uu ka mid yahay machadyada lagu barto kombuyuutarka ee ku yaala magaalada Jowhar waxaana wax ka barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho. Abuubakar Cabdinaasir Cali oo ah maamulaha Machadka Bunda ayaa raadiyo isna uga warbixiyay aasaaska machadka iyo sida uu u shaqeeyo.
Machadka Bunda sida magaciisa ka muuqato waa machad yacni magaca magaalada Jowhar wato oo magaca loo aqooni jiray magaalada Bunda Barawe marka machadka markii ugu horeysay waxaan aasaasnay labada kun iyo toddoba iyo tobankii bishii December taasoo nagu kalaftay baahi magaalada ka jirtay oo dhanka tiknoolajiyadda ah marka machadka aas-aasayna ma jirin machadyo tiknoolajiyadda bixiya tababarada tiknoolajiyadda si gaar ah ardayda dugsiyada sare dhigata iyo kuwa jaamacadaha marka waxaan dhihi karnaa waa machadkii ugu horeeyey oo magaalada laga furo ee koorsooyin IT ah iyo tiknoolajiyadda la xiriira ee siiya ardayda dugsiga sare iyo kuwa jaamacadaha marka sababtaas aan u aasaasnay si aan kor ugu qaadno aqoonta tiknoolajiyadda ee dhammaan dhalinyarada iyo ardayda magaaladan Jowhar ku nool marka ugu horeyso machadka waxaa dhigta waa arday dugsiyada sare ee magaalada iyo kuwa jaamacadaha dhigta oo aqoontooda basically dhisan sidoo kale machadka wuxuu leeyahay lab oo ardayda loogu talagalay inay practicalka ku sameeyaan marka waxyaabaha anaga marka hore waxaan ku dadaalnaa ardayda qualitygooda maadaama kuliyadaha ama maadooyinka halkaa lagu qaadanaya ay yihiin IT-ga waxaan hubinaa horta aan space u siinaa arday walba oo inuu helo computer keligiis ah oo practicalka uu ku sameeyo then waxyaabaha kale aan usoo kordhin waxaa ka mid ah in ay meesha galaaska markuu laabka ardayga practice gareynayo sidoo kale inuu leeyahay projector uu kala soconayo macalinka practicalka uu sameynayo sidoo kale waxaa yacni u qaataa ardayga classes oo theory ah kadibna practicalka ayuu sidaas ku qaataa sidoo kale waxaa jira groups oo ardayda ay ku jiraan oo haddii ay casharada qaar ay fahmi waayaan oo sidoo kale macalinka si gaar ah oo casharada loogu celinayo ay wax ku fahmayaan si aqoontooda iyo kor loogu qaado iyo tayadooda dhanka kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata machadka ayaan wax ka weydiiyey fahamkooda ku aadan kombiyuutarka magacaygu cabdulaahi faar axmed oo ka tirsan ardayda dhigata iskuulka buundo waxuu noo bilaawday sanadka kooda bisha waana ku jirnaa weli dadaalkii ahaa inaan sii wadno heerkeena waxbarasho iyo kombyuutar software insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka guulgaarno walaahi runtii waa maado dadka dhan ay aada u jecel yihiin maanta haddaa wax baratid oo baratidin inaad bir ku shaqaysata laga yaaba saas darteed ayaa u jeclaada inaad barto aqoon ahaan iyo dhaqaal ahaan haddaa barto maanta waxaa noqon karaa biri qof aqoon iyo dhaqaal ahaan meel wax iskii soo saaro waxyaaba aadka u fahmi waa sameyn karaa oo barta waxaa ka mid ah inaad diyaariyo qoraalo cashiro waa awal markaa oo iskuulka imaanaya maalin aqooni inaan qoraal iyo cashir iyo wax diyaariyo hadda laakiin waa samey karaa inaan qoraal iyo cashir diyaariyo magaciigu waa kalsoon yuusuf axmed waxaan bartaa kombyuutar medical
waa gartay kalsoon maxaa kugu dhaliyay inaad barato kombyuutar medical
ina maxaa la dhihi jiray waxbarashadeedu iga caabiya u bartaa sidoo kale waa iska jeclaa inaan barto maadadaas ku faraxsanahay inaa imaado fahamkaygana maasha allah so adi waxaa dhacda maahno gabar waxbaratay jikaa u dambeyso sidaasay soomaalida dhahdaa waxaa leeyahay waxbarto aan barwaaqo gaarne wax magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanaya ardayda danaynaysa barashada kombyuutarka